dhalinyarada maantaydowanay war moogay idaacayba idinkuna daaciya buuq ayaa dhaxal la joogtaa kulkiinoo dhambaydinkuna daaciya boob ayaa dhaxal la joogtaa kulkiinoo la qaybsaday
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناسن دغستيال waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee maalin walba khamiisa halkan aad ka dhagaysan jirteen waa barnaamijkii kulanka dhallinyarada mar kale isku soo noqod wanaagsan garab wanaagsan ayaana habad idinka leenahay meel walba aad joogtaan si kastoona maqlaysaan barnaamijka kulanka dhallinyarada ayaan gudagalaynaa waa maalnimo khamiisa taariikhdana ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha lababisha labiyo tobanaad disembar labada kun sagaal iyo tobanka barnaamijkana kulanka dhallinyarada maanta waxaa si talantaaliya isku mid a halkan idinkaga daadahaynaya may ashraf krama iyo cabdifataax cabdulaahi dhowre cabdifataax soomane waryaheena hore runtii galabta runtii barnaamijka haddee yaa waxaa inooga martay haddee cabdifataaxow in badan een waa de naga maqneed runtii galabta runtii xiise gooni ayuu barnaamijka leeyahayba maadaama een cabdifataaxa kasoo muuqanayo marka soo dhowo bal galabta dareenkaaga intaan barnaamijka u gudagelin bal soo dhowo galab wanaagsan waa mahadsan tahay maxamed galab wanaagsan dhegaystayaasha meel walba ay joogaan mar mar kale waxaan leeyahay galab cudoon dhegaystayaasha aad ayaan ugu xiisay maxamed karaamo wallay galabtay dareenkayga lama soo koobi kara maxamed cadi fataax runtii sidii wariyaha cabtoosho kala in badan naga maqneed runtii codkaaga runtii yaa runtii waa loo xiisaa la dhigi karaa marka waxaa tahay runtii wariye aad iyo aad firfircoon runtii aan wariyaashaan runtii aan ku dayda xataa runtii aad ka mid tahay marka saaxiib dhowna maadaama saaxiibkayga qaaligaa tahay marka waan kusoo dhaweyneynaa mar garab wanaagsan ayaan hawada kaa leenahay marka bal adigaga soo dhawo mar kale waa mahadsan tahay maxamed karaama mar kale galab wanaagsan dhegaystayaasha meel walba ay joogaan isku soo noqod wanaagsan ayaan leeyahay dhegaystayaashayda oo aan maaragtay aada ugu xiisay oo in badan oo barnaamijkaani la socday iyo dhegaystayaasha aan hawada in badan ku kala maqnayn waxaan leeyahay isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay waan filayaa inaan wada shaqayn doono haddii rabbi laga helo galab wanaagsan ayaan habad idinka leenahay garab codoon barnaamijka ayaan daafuranaynaa hadda cadi fataaxama adigaa noo soo qabanaya isa daafurka mise farsamayaqaanka ayaa udaynaa galabta waa mahadsan tahay maxamed karaamow galabtay anigaba ayaaba soo qabanayo oo maaragtay waxaan dhegaystayaashana galabta usoo qabanaynaa heestii loo qaaba heestii loo qaaday caasimadda ayaan usoo qabanaynaa muqdisho ayaa heestan loo qaaday maxamed
aad iyo aad ay umahadsan tahay cadi fataax noola dhegaysta ayaa idiin leenahay dhegaystayaal dib ayaan iskugu soo laaban doonaa hadduu allaha awoodda leh oo oggolaado
muuse aqumarimiyo kumanistiguulu camarwanimo lagu ladha iyo miisaan camale maahe mesha laga hele axabla bidga iyo qurux iyo maamuus aqumarimiyo kumanistiguulu camarwanimo lagu ladha iyo miisaan camale maahe mesha laga hele marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba dhulka mudanay afrika mudan kelma magan lagu magacdhago muqdisho cadeeyada uga mudan dhulka mudanay afrika mugan ilmaamadeed lagu magacdhago muqdisho cadeeyada uga mudan marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba meel lagu dhigo dadkukuku mataala marlay hadday jirtaba midhiyo dhufeeya eh, midhiyo dhufeeya eh. meel lagu dhigo dadkukuku mataala marlay hadday jirtaba midhiyo dhufeeya eh, midhiyo dhufeeya eh. marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba marxaba مرحبا مرحبا أصمر فوتيري عبد العزيز أهروة إيا دين لسمر أحمر ججبيو هالبداك أهدن إيا قارن سمر شنقالي حمر وين وأبري شبسي ودا جير سمر يقشي الدكيلي وتنبدا أكحدا أكحدا سمر سمر سمر سمر سمر سمر سمر مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
mar kale mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaana habada idinka leenahay khiyaarta qiimiga iyo qadirinta naga mudan oo habada ku saaxiibnahay barnaamijka kulanka dhalinyarada ayaan guda galaynaa haycadi fitaax suno aad u mahadsan tahay maxamed karaama mar kale galab wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaashana meel walba ay joogaan ayaan leeyahay galab cudoon mar kale dhegaystayaal barnaamijku waa barnaamij aada u xiiso badan khamiis walba ayaad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado f m tisa siddeetan iyo sideed dhibic shan magar atis ayaad naga dhegaysataan adduunka meel walba ay dhegaystayaasheena joogaanna halka tebinta kale ay naga dhegaystaan maxamed oo aaladda tebinta ah live streamka ayay toos noogala socdaan dhegaystayaasheena kala duwan waan u mahad celinayaa dhegaystayaasha ku xidhan mar walba raadiyaha cadaado maxamed bal galabtay bal dareenkaada ka war
aad baad u macsan tahay een, somanow runtii galabta anigaba dareenkayga lama soo koobi kara runtii ya een, mar kale baan arkayaa karaamiya somanow ku midoobay een, haddana barnaamij isla dadeenay runtii een, bilooyin kadib runtii galabta farxad gooni ayay ii tahayba een, runtii marka een, galab wanaagsan marka dhegaystayaasha een, een, cadifitaaha waan isla joognaa een, marka haddaan een, qodobka ayay naga sugayaan een, bal een, galabta qodobka een, een, nala falaqee doonaan galabta haddaad een, dhegaystayaasha miiska u soo saarto maadaama uu yahay barnaamijka kulanka dhalinyarada oo haddee maalin een, kasta oo khamiis ahna een, halkaani ay ka dhegaysan jireen marka galabta een, cadi fitaax haddaad miiska usoo saarto aad u mahadsan tahay maxamed karaamow dhegaystayaasha haddii aan qodobka galabta aan ka doodi doono aan miiska usoo saarno waxa uu noqonayaa maxaa sababa in uu qoysku deg deg ku burburo haddaba dhegaystayaal waxaad waxaan rabnaa inaad oo nala falaqaysaan waxaa sababa in qoyska uu deg deg ku burburo ma xagga dumarka ayuu u ka imaadaa in qoyskaani uu deg deg ku burburo mase xagga ragga ayaa loo sababaynayaa haddaad tidhaahda xagga dumarka ayaa uu ka yimaada sabab ayaa lagaa doonayaa haddii aad tidhahdin xagga raggu ayuu ka yimaadaa intaba sabab ayaan rabnaa waan waan dareemayaa inaad dareemi kartaan maxamed karaama ayaan mar kale aan haye maxamed
aad baad umahadsan tahay soomano runtii n qodobka runtii waa qodob xasaasi ah runtii n n hadirtaana n bulshada runtii soomaaliyeed n gaar ahaan dhalinyaro waxay u badan tahay inay kala n ordaanba xiisuhu deg deg uu ku burburo marka runtii waa qodob xasaasi ah runtii dhegaystayaal haddaan idinku celiyo qodobka galabta miiska saaran wuxuu noqonayaa maxaa sababa inuu qoyska n deg deg ku burburo haddaba yaase ka dambeeya ama yaa la dhihi karaa inuu burburo qoyskaasi waa uu ka dambeeyaa ma dhanka ragga ayay celida ka jirta ama dhanka dumarka dhegaystayaal sidaas ayuu qodob ku dhacaya mar saddexaad haddaan ku celi dhegaystayaal maxaa sababa inuu qoyska burburo maxaase loo sababeynayaa ma dhanka ragga ayay ka jirta ciladaasi ama dhanka dumarka ayay ka jirta cali fataax sidaas ayaan filayaa inuu yahay qodobka inay fahmeen ayaan filayaa lambarka fariimaha dhegaystayaal haddaan idinkuga hormaray waxaad fariimaha inuga soo hagaajin kartaan furan saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayaa dhankii fariimaha nuga soo hagaajin kartaan dhegaystayaal mar kale haddaan ku celi waa furan saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan waa haddii dhankii tegismajidka dhankii wicitaankan iyo dhanka soomali haddaan aado adaa maadsantahay maxamed karaamow wicitaanka tooska ah dhegaystayaasheenna waxay naga soo wici karaan fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton ayay naga soo wici karaan waa fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton ayay naga soo wici karaan mar saddexaad haddaan ugu celiyo waa fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton ayay dhegaystayaasheennu naga soo wici karaan aad baad u mahadsan tahay soomanow galab qurux badan casriyo wanaagsan ayaan dhegaystayaasha leynahay meel walba ay joogaan ay si kastoona maqleeyaan marka dhegaystaha orayo soomanow haddaad soo dhaweyso dhegaystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal soo dhowow magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso
وأركي صومنا أكثر ومن إلينا مركي استوديو أن ونكون هاي وحكيت فرحة أنا دولة قالت هذه الكرام أبي محمد كرام ما تبرمان سنة جاتين إيشي Mm.
حسيت خرايا نزح تسجدين وقت waa gartay
مركي وأركي ومن سنتها هذه صومنا waa maasantahay walaashay waan kaaga mahad celinaya haddaad u guda gasho qodobka dooda oo aynu ka doodayno
وأركي أنا وحاسبين رجع يا وحاسب ما كتنبيه sababtu maxay tahay
waakay waxay sababta tahay rag waa ma dumarka xiiso badan oo ma qabaan marka hore usoo jacaylku gacanta ku gursado way iska waxaa dhaami haayeen aada uma soo sheegaya marka saas ayay u- u- u sirayaan marka waa mahadsantahay adiga dhegeystayaasha walaakay maxaa baas maxamed iyo adiga sumana waa kaaga mahad celinaya walaashay sida quruxda badan aad barnaamijka iyo nogala qayb qaadatana waan kaaga mahad celinaynaa dhegaystayaasha dib kala soo qabsaday qodobka haddaan uga codhiyo dhegaystayaal wuxuu noqon doonaa n maxaa sababa inuu qoyska burburo ma dhanka ragga ayaa n ciladu ay ka jirta oo ragga miyaa sabab u ah inuu qoyska burburo mise dhanka dumarka ayaa n ay sababta ka jirta marka dhegaystahan haddaan soo dhaweeyo qad ku jira halo assalaamu calaykum halow dhegayste adoo codkaaga soro u qaadaya halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga Een, waan ka xunahay dhegaystahaasi waan ismaqli laanahay waa rajo doona inuu dib u soo laaban doono haya cadi fataax
Mahadsan- waa mahadsantahay maxamed karaamow dhegaystayaasha hadda barnaamijka dib kala soo qabsaday haddaan qodobka dooda ugu celinno waxa uu noqonayaa dhegaystayaal maxaa sababa in uu qoysku burburo S- ragga miyaa sababtaasi leh mase dumarka ayaa loo sababeynayaa in uu qoysku deg deg ku burburo maxamed karaama iyo wicitaanka
halo assalaamu calaykum dhegayste
وعليكم walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
وعليكم waa la socotaan filaha barnaamijka galab wanaagsan ayaana hawada ka leenahay waa kulanka dhalinyarada maxaad leedahay galabta qodobka miiska saaran aad iyo aad ayaga xunnahay dhegaystahaasi waxaad moodaa inuu qadka taleefonka ay waarijo doona inuu dib u soo laaban doono haya cali fitaax waxa runtii waa qodob aad iyo aad u xasaasaya runtii in badan aan sugayay marka cali fitaax runtii een, ayaamahan dhalinyarada ama markii dhankiiyo la aado een, yaa qoyska runtii dad een, kala cararaya badan ayaamahan marka een, runtii qubo meel ayuu u jihaysanaya markii een, laisbarto oo laisjeclaado marka een, maxaad leedahay adiga waa mahadsan tahay maxamed karaamow horta ayaamahan maxamedow horta xaggan waxaa badata hadda furiinku uu batay oo maaragtay in deg deg qoyskii oo intaas dhan lagu soo tabcayay inuu deg deg ku burburo ayaa maaragtay ayaamahani way badatay maxamedow hadda kuwa maahan oo la dhihi maayo hadeeru kuu noqonaya marka maxamedow runaantii way badan tahay dhegaystayaashan waxaan ka codsanaynaa lambarka fariimaha inaysan naga soo wicin dhegayste wicitaanka lambarka aan ugu talagalna oo keliya naga soo waca fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton dhanka oo wicitaanka waaye wara fura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton maxamed haddaad fariimaha ugu celisay dhegaystayaasha aad baad u mahadsan tahay soomanow dhankiiyo tegas maajidka ama fariimaha dhegaystayaasha waxay nagu soo hagaajin karaan fura saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayaa dhankii fariimaha nagu soo diri kartaan dhegaystayaal wixii fikirkiina ahaa ad iyo aad ka dhibin kartaan barnaamijka intuu habada ku jiro waana kulanka dhalinyarada waxaana galabta halkani hadda idinkaga daadahaynay waa xasuus hore sidii dhegaystayaasha een hore a u maqlayba mid ka mid ah marka cadi fitax dhegaysta ayaa qad ku jira een haddaad soo dhawayso dhegaystaha markaana ku xig ku xiga halo asalaamu calaykum Waalaikum salaam.
walaal soo dhawow magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso
Waxaan xaqiina oo jooga Hindiya.
hadda hakiin barnaamijka waa la socotaa
Waa la socdaa waxaan sababa roob dumarka.
sababtu maxay tahay
Roobtu waxa weeye ma ka saaran deegaan gudaha.
aad u mahadsan yahay dhegaystahaasi sida quruxda badan uu barnaamijka noogala qayb qaatan oo aan uga mahad celinaynaa barnaamijku waa barnaamijkii kulanka dhalinyarada khamiis walba waxaad ka maqashaan raadiyo cadaada dhegaystayaal badan maxamed waxay leeyihin walle xasuus xasuus hore ayaadna soo xasuusiseen dhegaystayaashu in badan ayayba galabta leeyihin waanu ku faraxsanahay inaan mar kale kasoo muuqdo stuudiyaha koowaad ee raadiyaha cadaado
Een, aad baad u mahadsan tahay soomanow runtii een, waa lis dhihi karaa marka karaamo een, runtii haddartaani een, ma cusbo galabta xiisuhu adigu ayuu ku saaran yahay Mhm.
waxaa maqli jirnay wixii cusub caalamka jecel Mhm.
marka galabta hadda adiga iyo ballaarta ku saarantaha aniga dhegaystayaasha waan iska dheragnay Aha.
marka een, sidaas ay waxay u jiraan cadibtax oo galabta hadda adiga weeyaan waa mahadsan tahay maxamedo dhegaystayaasheega dhegaystayaasheenna mar walba aad aan u jeclahay inaan maaragtay aan hawada ku saaxiibno oo mar walba aan maaragtay halkaani aan iska barnaamijka aan ka wada hadalno aad aan ugu mahad celinaya dhegaystayaasheena kala duwan meel walba ay joogaan mahad mahad ballaaran ayaan u jeedinayaa oo barnaamijkuna waa kulanka dhalinyarada dhanka haddii aan wicitaanka ku laabano dhegaystaha markaani qadka ku jira hallo asalaamu calaykum
Halo.
asalaamu calaykum walaal soo dhow magacay goobta dhegaystahaasi waxaan filayaa inaan is- aan ismaqli weynay qadka telefoonkaana aa uu ka go-ay barnaamijka kulanka dhalinyarada raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan meel walba oo aad joogtaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay casriyo wanaagsan galab qurux badan
dhammaanteen war dhulkeeni hooyo ciiddi waa dhawaaqdeen waxay tiri dhibaatada maygu dhowranaysaa dhalinteeni tani layd iyaada isdhambayseen
dhegaystaha markaani qadka ku jira haddii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow magacaada iyo goobta naga soo wacayso halo
Halo, assalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لا دو على داد نقدر يسنة كفو قانا يا سودو مقع يقوبتا qadka telefoonka ayaa dhegaystahaasi maxamed karaam oo ka go-ay galab cudoon qurux badan ayaan mar kale dhegaystayaasheena leenahay oo galabta barnaamijku aad ayuu u xiise badan yahay walle walle barnaamijka qodob aad u xasaasi badan oo haddee in badan maxamedow la doonaya in xaggaani lagu faaqido ayaan halkan galabtay soo saarnay mar dhow fariimaha waan aadi doonaa bal hadda maxamed bal galabtay walle barnaamijka fari kama qodna waa barnaamijka kulanka dhalinyarada mar khamiis walba waxa uu ka baxaa raadiyaha cadaado fm tiisa siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertz dhegaystayaasha hadda dib barnaamijka ugu soo biir haddaan qodobka maxamed ugu celinno waxa uu noqonayaa dhegaystayaal maxaa sababa in uu qoysku deg deg ku burburo haddaba dhegaystayaal ma ragga ayaa loo sababaynaya in qoyskaasi uu deg deg ku burburo mase waxaa loo samaynayaa halkaasiyo waxaa loo samaynayaa dumarka ayaa loo sabaynayaa dhegaystaha markaani qadka ku jira ayaan jaaniskiisa siinayaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum Halo, assalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لسو دو مقعا يقوبتا أنا قصة وعيسو
Di Abdisita, Ciidu, Bariacon, Caafada Dugsiga.
ولا شيء سو دوي سو دو أيام كلها هاي مرة كلا قلب وناكسن
Abdisita, galab wanaagsan, galab qurux badan, galab udgoon ayaan hawada saamayaa. Nafsi aad ayaan u faraxsanahay, annagoo
walaashay aad aan aniguba ugu faraxsanahay inaan mar kale aan soo laabto soo dhowow
waa dhawahay walaay runtii qodobkan daasiyo oo aad muhiim u ah waa iniiska soo saartay galabta
hay walaashay baryahan waxaa badatay in uu qoyska uu deg deg ku burburo oo la yidhaahdo qoyskaasi hadda dhow ayuu dhismay waana burburay dadka dad qofba wuxuu u sabaynayaa dhanka dumarka dad u sababayna dadna waxay u sababaynaa xagga maaragtay ragga adiga ayaa u sababaynaysaa inuu qoyskaasi uu bur- uu burburitaankiisu ka dambeeyey Mhm.
mid mid la mida walaashay waan kaga mahad celinayaa sida quruxda badana barnaamijka nogala qayb qaadatana aadan kaga mahad celinaya dhegeystayaashana meel walba ay joogaan galab wanaagsan ayaan leenahay maxamed xagga fariimaha haddii aad jaanis ka siiso
aad baad mahadsan tahay somano runtii faanole fariin kama qodna ayaan maqli jiray dhankiyo n fariimaha iyo wicitaankaba waan isku wadi doonaa n haddaad aasayso dhanka wicitaanka waa mahadsan tahay maxamed oo wicitaanka ayaan jaaniska markaan siinaya halo asalaamu calaykum galab la mida walaashay soo dhawow magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso samr isjacayl soo dhawow walaashay gala wanaagsan haya qodobka haddaad u guda gasho dooda Mhm. qodobka galabta baad maqlaysay sida uu dhacaya walaashay oo maaragtay maxaa sababaa laleeyahy in qoyskaani hadda dhismay inuu deg deg ku burburo dad waxay u sababaynayaan xagga dumarka inay u badan yihiin in qoyskaani ay burburiyaan dad waxay u sababaynayaan xaggaas iyo ragga bal adiga ayaa u sababaynaysaa galabta inuu ka dambeeyaan eh, inuu burburo qoyska Mhm. hay waa garta aada maaqsan tahay walaashay sida quruxda badan barnaamijka nogala qayb qaadatana waan kaaga mahad celinaynaa galab wanaagsan maxamed aad baad u mahadsan tahay somano runtii dhegeystayaasha n sidaa ku ogad waaye n runtii dhegeystayaal n cabdifataax oo n intaa joogtay n ilaa intaani barnaamijka n n ama barnaamijyada ka baxa idaacadda sidii ugu xiran ayaa jira marka dhegeystayaasha dhegeystayaashaasi maxaad leedahay dhegaystayaashaasi mahad ballaaran ayaan u jeedinaya maxamedow oo maaragtay in badan barnaamij weli kusii xiran oo maaragtay warbaahinta Dhege- dhegeystayaal badan aan xusi karna ayaa hadda meeshaani ka mid ah een, maadaama qiimo iyo sharaf ay naga mudan yihiin dhegeystayaasha mid ka mid ah haddaan carafaado ama laba ka mid ah intaan ka tegana ha iga raad noqdaan waxaa ka mid ah sida maari haboon oo kale een, een, waxaa ka mid oo kale dhankaas iyo caaisho maxamuud waxaa ka mid a siyaax samri Siyaax Samri jacayl Jacayl. Een, waa ay badan dhegeystayaasha sida riyaaq ayaa ka mid ah sidoo kale micraaj Een, dhegeystayaasha runtii sidii ayay meeshii een, yaa Mm, lama soo een, koobi uga karo furayeen.
soomaali marka lama soo koobi karo marka maxad baran ee ujeedina dhankiyo fariimaha ayaan u jaleecaya markaa dhegeystaan waxa uu soo yidhi asalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay magacaygu waa soodo ayaan leeyahay xaafadun waa bakiin haddaan qodobka miiska saaran een, galabta aan faala ka bixiyo ayaan leeyahay waxaa sababa een, ragga maxaa yeelay dumarku isma furaan ayaan leeyahay ragga ayay ku xiran tahay Mm, mm, mm, waxbaa ka dhacaya lankii fariimaha ayaan kusii soconaya dhegeystaha kale waxuu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay waa hadiyo een, happy welcome somane ayaan leeyahay runtii waxaan waxaa burburiya qoyska hinaas uu wiilku ka qaado een gabadha ayaa leeyahay runtii waxbaa ka dhacay fariimaha waan soo laaban doona cajibtaa dhanka iyo wicitaanka dhegaystaha markaan jaanis kuwel halo salaam calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal soo dhawo magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso
magacaygu waa cabdi oo jooga saaqman cabdi barnaamijka waa la socotaa
aad iyo aad saaxib soo dhawow bal gudagal haddaad qodobka dooda la socotay
saaxib waa dhawahay aniga waxaan isleeyahay aniga horta ragga iyo dumarka horta heedda dumarka iskala ma garan haye
marka labaad oo calafkooda horta dadku kala dhammaado weeye dadka kala tegaya ma dhexso waa gartay sababta aad u ah dhanka dumarka aad eedda u saaraysa maxay tahay
dumarka waxaan u baaraya haye
ninku markuu aroosayo qarashaa ka baxaya aqaluu danayaa carabuu bixinayaa waxaa laga yaabaa in xoola iyo gabaanka laga qaato waan gartay ninkaas ninka haddaa qalbagta ku furan furahayo horta kuma baxsan ma garan waan gartay
waxaa kaloo sababa waxaa sooni ku mamaala geed joorab lagu karoorada looga tagaa waan gartay waxaan meel ku dhisnayn oo saaxib dadka sabeen isku sheego oo waxaan jirin la isku waa ku jecelahay iyo waxaas la isiraaha dadku ay saas ku aqalgalaan baagna hadda saan kuu sheega imaanayso marka ayaan la joogaba labadii qof shash awalaysaba dad marto aqoon dheer isku laho xiriir ka dhexeeya uusan ahayn badan
aada u mahadsan tahay walaalkay sida quruxda badana barnaamijka nagula qayb qaadatona waan kaaga mahad celinaynaa galab wanaagsan galab qurux badan dhegaystayaasha meel walba ay joogaan waxaan leeyahay galab qurux badan ayaan halkani ka leeyahay garab cudoon casiri wanaagsan ayaan habada idinka leenahay meel walba waa joogtaan iyo si kastoona maqlaysaan fariimaha ayaan markaani een, ku laabanayaa dhegaystayaal waxaa soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay kiraamiya soomane neemku waa ilwaad elmana xaafadana waxaa la leeyahay waa laaweyn aniga waxaan leeyahay xagga dumarka ayaa keeno in ay een, waxoodu i- yihiin ayaan leeyahay xiiso codsi heystii fariin jecel iskalaaji aad baad u mahadsantahay codsigaagana waa tu- ku tixgeli doonaa een, een, cabdifitaax gordha waxaa een, foodo inagu soo haya heestii dhextaalka barnaamijka Een, marka dhankiio wicitaanka dhegaysta een, dhegaystayaasha een, haddaad jaaniska aad siiso dhegaystaha markaan jaanis ku helay halo salaam calaykum
calaykum salaam walaal soo dhawow magacaaga iyo goobta aad naga soo wahayso waraxmatullahi xaafada karaama deeqoo galab wanaagsan soo dhawow waa dhawahay aad baan isaahaa mid la mid ayaan walaashay hawada kusoo marinayna galab wanaagsan
saankada kale waxaan leeyahay nimanka dhawdan So- sababta aan naaga ayaga arkaynaasiyaan Mm.
ayaga masiyaabta salaada wanaagsanaa
aada u mahadsan tahay walaashay sida quruxda badan aan barnaamijka nogala qayb qaadatona waan kaaga mahad celinaynaa galab wanaagsan heystii barnaamijka dhextaalka aheedna mar dhowe fooda ayay nagu haysaa maxamed oo
dhegaystayaasha hal iyo laba ayaan dhankii fariimaha siinaya cariftaax oo runtii galabta adiga fariimaha ayaga shidan tahayba maadaama haddaan wicitaanka aado dhegeyaa waxoogaa waxaa isleeyahay garama ame marada kaa dhacdaa iyo galabta xiisaha aduu ku jira ayaan dhankii fariimaha ayaan fiirinayaa xoogaa waxaa isleeyahay cariftaaxo Mm.
fariimaha xoogaa bal isku wacina madiyaase marada kaa dhege haye ya haye marka Marka- galabta waxaa leedahay xagga fariimaha aan ka haystaa xagga fariimaha marka dhankii wicitaanka marka dhegeystayaasha iga raamaqda ayaa le galabta marka fariimaha ayaa jira ayaa dhegeystayaa waxaa soo yiri assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaa leenahay maxamed aadan yuusuf karaama iyo cabdifataax soomane ayaa leeyahay salaan gubaad een wale waan u xisnay cabdifataax gebi ahaantiinba salaan sare ayaa leeyahay haddaan u gadagalo waa mushtaaq ayaa leeyahay ku sugan warta nabadda magaalada muqdisho qodobka waxaa keena ayaa leeyahay ragga een ayaan leeyahay ayaa leeyahay aad baad u mahadsan tahay walaal dhankii markaani waxaan aadaynaa in cabdifitaaxo markaani bal hees ayaan ku yaranisanayna waana dhextaalka barnaamijka la wanaagsan maxaan soo qabanaynaa markaani hees een noocay ah ayaad noo soo qabanaysaa maxamed waa mahadsan tahay bal galabta adiga aan kuu daaya xaggaas markaan dhextaalka adiga ayaan kuu daynaya maxamed bal dhega- farsamayaqaanka marka hore ayaan maxamedow aan jeclaanayn inaan u dayno balse anaa ka qaatay bal xaggaada adiga haddaan kuu dayno bal galabta maxamed dhankan iyo dhextaalka een cabdifitaaxo anigana een xoogaa dhankii xoogaa heesa ayaa runtii xoogaa iskuma imaamine Hay.
marka farsamo yaqaanka ayaa u daynaynaa heestay bal inoo soo qabto nala dhegeysta ayaan leedanaynaa hay dib hee ayaan iskugu soo noqon doonaa
East or West, Colonel Abdi is the best.
gaadhayn oo gurtida hagoogan nugarwaqsane gabarmaya gabdhaha ugu goobsan oo gabi dhammaystir nugalooday garabkeedu inan kale aysan gaadhayn oo gurtida hagoogan nugarwaqsane aragsan naxsan goobay gacanta anigu dhiibay hagagarkan waan bakaraad show astaanteedu waa mid gaariya aragsan naxsan goobay gacanta anigu dhiibay hagagarkan waan bakaraad show astaanteedu waa mid gaariya gurxaanka gurxaan gurxaan gurxaanka dhaca iyo gololaintaba guri wanaagsan baa lagu galbiya gabarna loo dhiga gurina loo dhisaa gurxaanka gurxaan hooy ka gurxaan gurxaanka dhaca iyo gololaintaba guri wanaagsan baa lagu galbiya gabarna loo dhiga gurina loo dhisaa gelwayo inantaan u garaabay oo garab dhammaanteed ugu deeqay garashada guulaa u siyaadashay oo galad hagaagsan ugu biiriyey geyawayo inantaan u garaabay oo garab dhammaanteed ugu deeqay garashada guulaa u siyaadashay oo galad hagaagsan ugu biiriyey asluubadan axsan goobay garadan aniguba siiyey ammaantana waanba ku raaco udgoonkeedu waa mid gaariya asluubadan axsan goobay garadan aniguba siiyey ammaantana waanba ku raaco udgoonkeedu waa mid gaariya gurxaanka gurxaan gurxaan gurxaanka dhaca iyo gololaintaba guri wanaagsan baa lagu galbiya gabarna loo dhiga gurina loo dhisaa gurxaanka gurxaan hooy ka gurxaan gurxaanka dhaca iyo gololaintaba guri wanaagsan baa lagu galbiya gabarna loo dhiga gurina loo dhisaa
mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay kulanka dhallinyarada ayaad dhegaysanaysaan raadhiyo aacadaad f m t siddeetan iyo siddeed dhibic shan megratis ayaad ka dhegaysanaysaan heestii dhextaalka ahayd ayaad dhegaysateen dib haddaan uga soo laabano heestii dhextaalka iyo aragsan axsan dhuban runtii hees ayay ugu banaan tahay waxaa cabdilfataax oo heestaani la dhihi karaa waa heeskii tiktobka Mhm, waa aada hees u cajiib badan tiktobka dagis aragsan axsan dhuban waxaad leedahay heestaan tiktob maa loo soo saaray macna Mhm.
runtii waana waxa ayna ka mid tahay heesaha ugu saameynta badan ee la qaaday labada kun iyo sagaal iyo tobanka haddaan qaldan cabdilfataaxo Ha.
sanadkaana sii sanadkan cusub dhammaanaya Mhm.
marka sii dhammaanaya cabdilfataaxo waaba ama hadda adigu ku cusub yahay.
dhammaan ha december aa lagu jiraa soomaali maxamed hadde aad wada mahadsan tahay iftaaxo maanta oran qodobka ayaan soo faraqaynayna qaybihii hore barnaamijka ayaan kasoo gudubnay Qaybihii Een, qaybihii dambe ayaan markaan isla soo gaarnay iyo qaybihii dhexeba Mhm.
marka cadifitaaxo su-aasha ayaa adiga ayaan ku hordhigaya markaani Een, waxaa laleeyahay cadifitaaxo een, maxaa sababa een, qoyska inuu degdeg ku burburo ma dhanka ragga ayaa cilada ka jirtaa ama dhanka dumarka marka adiga garabtiyaa u sabaynaysaa maxaad isleedahay garabta waa mahadsantahay maxamed oo qodobka intaanan su-aashaada u gelin horta alle ayaa subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh oo maaragtay dib oo dhegaystayaasheenna oo dib iigu soo celiyo inaan maaragtay xaggan haddana markale ku midowno wariyaha aadka u weyn oo garabkayga galabta fadhiya maxamed aadan karaama aadaan uga mahad celinayaa waa w- wariye aad u qiimo badan oo agteeda sharaf weyn ka leh waa wariye aad maaragtay sharaftiisu ay sarreyso oo in badan aan xasuus ayaan galaba markaan galabtay stuudiyaha soo galay oo maaragtay barnaamijka wax ka tebinayo malle waxaan soo xasuustay beryo aan barnaamij tabi jirnay maxamed karaama sharaf oo maaragtay waa weriye aan aad iskugu dhownahay saaxiibo qaaliyana aan nahay waa weriyaha in badan aan wax badan ka faa'iiday aad u mahadsan yahay weriye maxamed karaama haddaan marka qodobka ugu- u gudagalo maxamedow su-aasha ay weydiiday waxa ah, maaragtay aan u sabaynayaa aniga in maaragtay uu qoyskaan degdeg ku burburo xagga ragga ayaan sababta saaraya aniga galabta Een, dhanka ragga ayaaba hadde een, cali fitaax oo aad tiri dhanka ragga ayaa hadda sababta leh haye marka maxaa ku samaynaysaa marka waa mahadsan tahay karaamo sababta aan ragga u saarana s- waa sabaynaya waxaan u saaray oo ragga ragga horta maxamedo way fudayd badan yihiin dhanka haddii aan- haddii aan rag nahay inta badan waan fudayd badan nahay cali fitaax oo hadda galabta anagaa baa nugu ridaysa hadda maa naga kala yarayda baa maxamed ma nigu ridayo waa sax dhanka ragga haddii la fiiriyo Waa cadin fudayd tahay.
baa ku jira war cali fitaax maa naga dida galabta hadda marada ayaaba naga ridi rabtaa ama maya maxamed Ma- dhabtan ka anagaa hadlayna fudayd soo ma badan- ha anagaa ragga fudayd xagga ragga way fudayd badan yihiinoo waayo xiisihii ka bateen soo mahan maxamed laba habeen qofkii lala joogo waxay jecel yihiin in laga gudbo cali fitaax oo hadde somalis dhigi karo xoogaa dhankaasi yaa een, dumarka weeyaan maya maxamed lama dhihi karo waayo dumarku waa iska beer jilicsan yihiinoo waxay jecel yihiin maaragtay wax walba inay qaataan laakiin xagga ragga haddii la fiiriyo mar walba waxay jecel yihiin in macmuusa maanta haddii la gashto waxaa la jecel yihiin in beri la iska bedelo marka waa sidaas oo kale waa dumarka een cabdifitaax oo aan kaa dhexgale Ha.
een s- een haddaaba een fikirka aan ku raaco Ha.
een haddii een ragga ay fudeed badan yihiin Ha.
sababta markii een guur ku dhacayo ama markii qoys la dhisayo runtii ma sahlana dhisitaankiisa waad og tahay Ha.
yaa wx- waxoogaa een jeebkaaga in la faarujiyo ayay ku dhowaanaysaa marmarka qaarkood Ay.
marka ay adoo intaasi ee og- og tahay inay kaa baxday made- miyaa laga yaabaa een wax intaasoo dhan aad waxaa laga yaabaa inaad laba sano aad usoo dhefraysay oo xoolihii Waa gartay.
aad ku bixisay ama ku dhisayso gurigan marka waxa maisleedahay fudeed ayay ku burburi kartaa wax waa ujeedaa xoolahaygii cusub alaabtaadii cusub aan weli waxa lagu dhaqmin sariirtaadu bacda ku dhigan tahay aan weliba laga fiiqin marka ma leehi karaa Waa mahadsan tahay.
fudeed ku qaada adoo alaabtaada ujeeda cadibtaaco waa waa mahadsan tahay maxamedow Ay.
horta fudaydka wuu kala jiraa maxamedow fudeedka fudaydka ha fudaydka waa kala jiraa hay markii maaragtay dhankaas loo fiiriyo horta ma fududaa kartid laakiinse maxamedow shaydaana qof horta qof walba la xiriiriya naf ayaa la xiriirta haye ayadoo sidaas ay jirto qof maanta cusub oo kale ayuu arkaya qofkan oo maaragtay cusub oo qofkii hore ka arkaya.
cusub ka cusay badan ayuu arkaya xoolahanba ma fiirinayaba xoolahan maaragtay dhiba- maaragtay oo wax badan qarashka badan kasoo galay ma fiirinaya cusaybkaasu newskaasu fiirinaya hadda cabdifitaax waxaa maqli jiray nin xoolo ka baxeen waa adagtahay inuu qof si si si fudeed usii daayo ha marka waxaana leedahay galabtani ragga waa fududiinoo ayaga ayaa ka dambeeya aniga waxaan dhanka ragga ayaan u sabaynaya inay fudud yihiin oo maaragtay oo qarashka marmar ay isku fikirin baa jirta maxamed oo maaragtay dhahayaan maxaa al- awlba heli lahaa Waa la helayaa, waa la helaa sidoo waa la helaa ka soc ah, inaa mid ka Ah.
fiican hesha laga yaaba haye ee, Mar- ee, marka maxamed adiga haddaan kugu soo laabto bal adiga maxaa le galabta yaa u sababaynaya maaragtay ragga iyo dumarka in maaragtay qoyska oo maxaa keena inuu deg deg ku burburo qoyskaana waxaa la arkayaa marba qoyskii burburay maxaa keenaya lele een, aad baad umahadsan tahay karaamow een, soomanow runtii galabta magacayga baan kugu dhawaaqay runtii farxaddii ayaa iga dambadatay Mm.
marka waan een, iskugu soo laaban doonaa aniga adiga ah.
marka su-aashan oo usoo laabanay marka dhegeystayaal badan ayaa qad ku jira haddaa markaan jaanis wadaasiiso dhegeystaha qadka ku jira halo assalaamu calaykum
Alaykum salaam.
walaal soo dhawow magacaada iyo goobtaa naga soo wacayso
Iya, oo joogta Elsa.
riyaaq galab wanaagsan walaashay soo dhawow galab wanaagsan Kala qurux badan, kala farxad badan, soo maray wada wax.
haye
Galabta waxaa sheegaya galab aad soo dhan farxad u leh ay tahay. Oo galab aad iyo galab ay taabo, ay joogaan galabta.
waa Ayaan gar- aad loo jecel yahay, maalimaha.
waa gartay
Marka galabta galab qurux badan ayaan leeyahay.
mid lamida walaashay soo dhawow haddii aad qodobka doodana la socotayna gudagal
Qodobka intaana gaadhin aanan dhulkana gelin. Inta heeraya meeshaan ka tiri doonaa galabta ku saabsan farxadda, barnaamijkan galabta aadka loogu faraxsan yahay.
haye
Marka, sugaas weeye meeshaas ka qaadan doonaa.
haye Wallahi.
haye
Waa galab maqooqeyo, farxad soo walaacay. Galabta waxaa lala xasuugay maalmadii. Galab wanaagsan, cawska ka taxadaree, maxallad taxadaree. Soo maray intaas furnada loo qoofay, maqooqe kala dhaqaaqay. Thank you.
waa tahay walaashay aada umahadsan tahay haddaad u gudagasho qodobka dood wallay galabta dhegaystayaashu way dhaarsan yihiin adaana ayaan uga mahad celinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka noogala qayb qaadanaya haddaad riyaaqay galabta u gudagasho qodobka dooda
qodobka dooda inkastana dooda isku fiicnayn aniga qodobkaadaan gudagala waxaa keeni karaa yadhee cadab qoyskan burburo iyo kalsooni la-aan ka timaada labada qodobdiis
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegaystahaasi waan soo dhawaynaynaa sida quruxda badan oo wanaagsan uu barnaamijka ay noola qayb qaadatay galabka ku wacnaado casriye wanaagsan garab cudoon ayaana habada kale nahay riyaaq waxayna cadfitaax oo dhegaystahaasi ka mid tahay dhegaystayaasha hal iyo labada saaxiibada barnaamijka ayay tahay dhegaystahaasi runtii waan uga mahad celinayaa wakhtigeeda qaadiga ayna soo wartay iyo sida quruxda badan ee barnaamijka ay nogala qayb qaadatay dhankii fariimaha ayaan gudagalaynaa dhegaystaan waxaa soo yidhi assalaamu calaykum waa aamino oo joogto cadaado ayaa leeyahay labaduba oo ka imaan kara ayaa leeyahay midka hore jecel ayuu ku dhismaa midka kalena carabkooda ayuu halkaasi ku dhammaaday ayaa dhihi kara ayaa leeyahay dhegaystahaasi aad buud u mahadsan yahay sida quruxda badan oo wanaagsan oo barnaamijka inoola qayb qaatay runtii fariimaha fariinka maqan cabdifataaxo saafiray hadday su-aal ayaa i weydiisay cabdifataaxo xoogaa ayaamahan xoogaa yaa wixii lisha hore baan ka iloobaa marka cabdifataaxo ma aqaan wax jira bal yaa marka haddaad igu celiso maxamedow haddii aan su-aasha galabta aan ku weydiiyey mar kale kugu celiyo waxay noqonaysaa maxamedow maxaa sababa inuu qoysku burburo qoyska bur hadda waxaan maaragtay ayaamahan waxaba socda inuu qoyska markii oo maaragtay dhibibada loo taago qoyska oo maaragtay aaban bilba la jooginba inuu burburo ayaa ayaa dhacdaba maxamed marka adiga maxaa u sababa inan galabta xagga ragga mase dumarka
aad baad u mahadsan tahay cabdifataaxoo runtii hadday yaa aniga ayaad ee naga tuurtay cimaamada marka anigu waxa haddaan isleeyahay aan ka fiiriyo maadaama waxyaabo badan aan soo arkay dad badanna aan lasoo kulmay aan u kuurgaray arrintaasi markaan adiga barnaamijkan diyaarinayno kale dad badan aan weydiiyey dhaliisha ugu weyn waxay ka jirtaa dhanka dumarka haye maxaa marka aad ku sameynaa dumarkii ka jirta ah leedahay iyo dumarka ag- hay Een, waxaan ugu sabaynayaa dumarka runtii een, horta een, dumar waa ayna dhalayna waa hooyadeeni waa horeerteeni waa eedadeena waa walaasheena ha marka laakiinse markii dhankii burburka loo ega- loo eego een, dumarka ayaa leeyahay ugu faro dhudhuban een, ayaana ka dambeeya sababtuna waxay tahay haddaan kuusii raaciyo somanow een, sidaan ognahay ragga een, waxa een, ragga waxaa u bannaan een, afar saan aan aan ognahay diintana ee noo sheegtay waa gartay marka dumarka waa ay hinaas waa hinaas waa hinaas badan yihiin marka qoyskii cusub haddii xaajiga lagu arko qof kale waxay leeyahay maya maya maya aniga meesha maba joogi karaba maxamedow midaan ku weydiinayaa Haye.
haddii maaragtay dumar waa la waa la arki jiray dumar masayra laakiin ragga du masayro maxaa lagu qancin karaa horta waxaa la yidhahdaa badanaa ragga Ah.
hadduu maseero lama Lama celi karo.
lama celi karo bis waayo meeshaas waa ya ha lagama yaabo inay xataa geed ka soo baxo haye Sida hadda loo kala maxamedow cararo.
ama kaagayo waan ashoomay baquruxduu elebsan siiyey waana u baxiyo xigmada u roon ama kaagayo waan ashoomay baquruxduu elebsan siiyey waana u baxiyo xigmada u roon isdogsigeeda urug ku saaray ergayeeda aad u dhuuxay oo akhlaaqda lagu ilhamay la ashqararay isdogsigeeda urug ku saaray ergaheeda aad u dhuuxay oo akhlaaqda lagu ilhamay la ashqararay allaya cisag aragtideeda allaya cisag iftiinka dheeha allaya cisag udgoonideeda allaya cisag uursamanta allaya cisag astaamaheeda allaya cisag ilayska nuura allaya cisag aragtideeda allaya cisag iftiinka dheeha allaya cisag udgoonideeda allaya cisag ahuursa maanta allaya cisag astaamaheeda allaya cisag ila iska nuura ushuucayo waan istaagay oo u baadsan erey amana oon u quudho afkii kawa ushuucayo waan istaagay dhegaystayaal naga raali noqdo cillad farsamo oo jirto awgeed ayaan hawada ku kala maqnayn galab wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado f m t c sideed sideed dhibic shan magaratis ayaad naga dhagaysanaysaan meel walba oo aad joogtaan galab qurux badan ayaan idin leenahay barnaamijku waa kulanka dhalinyarada khamiis walba ayaad ka maqashaan shanta galabnimo raadiyaha cadaado dhegaystayaha khadka ku jira maxamed oo ayaan jaanis ka siinaya waan isku soo noqon doonaa wallahi galabta fari kama qodna barnaamijka fariimahan jaaniskooda waan siin doonaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام walaalkay ee sumane waa mahadsantahay waa ayaadooda doosmad kala soo laabatay walaalkay waxaan dhihi lahaa maxamed karaam maanta mucaarad ugu dhawey hay
hay maxay tahay markaas horta maxaa walaahi mucaarad baaba ugu tahay maanta laakiin aniga waxaan dhihi lahaa dumar been noocad sheegin dumarku waa hinaad beriyihin hay afar hadduu guursado annaga adag kuu necna maxaa qabanaynaa
waa gartay
marka walaalkay waxaan dhihi lahaa maxamed bal mucaaradka naga dhaafo sabaraa nala jiro marka aniga waxaan dhihi lahaa ragga waxay iska dhaaftay Had- had- naagta badan iyo een hadda ayaanay soo xaqiiqada in la in la sheego soo wanaagsana Waxay inaa baalkii fursad badan laysla qaato laakiin inaa dumar badan ina oo dhawaan imaato aad iyo kusama sayaa dhiilaa walaalkay waa mahadsantahayan walaal qaaliya waan kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badana barnaamijkan ogala qayb qaadatay raadiyaha cadaadana waad naga dhegaysanaysaan maxamed hadda waad maqlaysaa galabtay walle fari kama qodna bal haddaad maxamed aan kugu soo laabto oo maaragtay wicitaanka waan u laaban doonaa fariimahan jaaniskooda waan siin doonaa way iska soo daba dhacayaan waan intaa uga mahad celinaya dhegaystayaasheena maxamed bal haddii aan mar kale ku weydiiyo maxamed waxaad leedahay maaragtay ragga dumarkiya waxaad leedahay ayaga iyo maaragtay maaragtay maantuna waxay jecel yihiin inuu qoysku degdeg ku burburo adigiina waxaad ku sabaynaysaa waxaad leedahay ninkaani wuxuu jecel yahay horumarka maaragtay qoyska bal haye bal maxamed sidaas ee la- labadaas arrin isku qabanaya
Een, cabdifitaax horta aad baad mahadsantahay runtii dhegaystayaal een, badan ayaa hadda yaa een, si kale iyo, een, yaa ii arkay marka xaqiiqada ayaan aniga een, sheegaya iyo waxa jira Hay.
runtii maadaama dumarka een, iska een, dumar iska yihiin haddana waa ay hinaas badan yihiin hadda een, haddana een, waxaa jira dad badan aan wax habsaninba horey Hay.
een, ka shakala kala boodaya marka waxaan maqli jiray hubsiina halbaa la siistaa Waa gartay.
marka hinaaska badan ayaa keena marka asagoona xajada een si fiican loo guda gelin ama asagoona wax la hobsanin ayaa waxaa een lala soo boodayaa habeenna kuma rabo maalinna kuma rabo Hay.
waa inaad halkaas madaxayga iga dhigtaa waan garta maxamed Walaalahay, madaxa maxamed waa maya kugu yeelaya.
maan kaa dhex galo maxamed maxamed ha kaa dhex galo Aye.
ayadoo saas arrintaas way jirtaa ma xuma Aye.
laakiinse dumarka way qalbi jilasan yihiin dhan haddii loo fiiriyo maxamedo Lama waxaad diido.
tirahda way iska- way iska qaadanayaan lama diidana haye marka Laakiin maxaa wax- marka adigiyo adiga haddii maaragtay raggi xoogaa qalbigu ay adag yihiin maxaa keenaya marka maxamed oo maaragtay ku habeenna kuma raba maalinna kuma raba maxaa keenaya inay dumarkii yidhahdaan adiga waxaa leedahay dumarkaa dhahaya hay maxaa keenaya waxay keenaya cabdifitaaxow Aha.
een horta een ragga een waxa u bannaan afar hay Een, marka een aniga keliya way ka horta qof wax la yeeli kara maahan Hay.
qof keliisa laguma ekaan karaa hay marka haddana aniga keliga la joogi karin ah iga tag anigan aan kaa taga waay wax sababta keenayso Waa gar- keliga amaad ila joogaysaa hay maya hadda ordata waxaa sheegaysa raasowayaan marka waa garta marka sababtaas ayaa keenaysa inuu qoyskana aan ku burburo runtii een, maadaama een, haddana waxaa jira caruur badan runtii markay saas oo kale qoyska iskugu dhacaan hooyada aabada oo kale ay kala tagaan runtii een, markaas waxaa soo baxo een, ciyaal een, daryeel la-aana Mhm.
een, runtii hooyana aan haysan aabana haysan runtii daryeel xumo soo wajahayso haddaad aragto magaalooyinka waaweynka oo kale sida een, caasimadeen oo kale waxaad arkaysaa Ah.
caruur darbi jiifiya haddaad een, u kurgasho aad weydiiso sababta ugu weyn waxay tahay burburka qoyska ayaa keena inay hooyada iyo aabaha ay kala tagaan eesan fiirinin dantooda iyo danta een, caruurtaasi ugu jirta haddii ay isla joogaan sababta haddii een la kala tago waxyaabo badan ayaa qaldamay runtii cadi iftaaxow waa gartay marka een waa qalbi jilaacsan yihiin waana maamo waan ogsoonahay Mm.
laakiinse xoogaa een yaa ha iska celisana waa jira cadi iftaaxo in badan Marka laakiinse adigana- maxamed eh, laakiin adiga aniga galabta maxamed- si kale ayaad hada fariin falaaraha noo saaraysaa may Cadi maxamed Iftaaxo.
hadda fagaaraha Runtii ninka- xaqiiqada galabta Ah.
waa ka leexanaysa waa cadi iftaaxo May- farxadda ayaa kasoo badantay galabta may maxamed way jirtaa horta taas laakiinse aniga xagga dumarka haddaan fiiriyey maxamedow iyo raggaba aan isku fiiriyey dhanka waxaan waxaas leeyahay eedda waxaan saari karaa in maaragtay raggu ay u badan yihiin raggu waa iska fudayd badan yihiin maxamedow maaragtay qofaa maanta lasoo baranayaa aawo qofkii maaragtay laisdhihi maayo qofa awal guriga kuu jooga laisdhihi maye qofkaas cusub ayaa new- waxay new- wixii cusub caalamku jecel yahay soomaalida kuma maada may cadi iftaaxo horta een, hal qof keligiis horta Hay.
yaa in loo ekaado xoogaa ah, ima wanaagsan hay marka qof qofna lama tusi karo macnaha Ha.
si dumarka qaarkood oo kale Ha.
marka la heshiima markaas waxaa la leeysa lambaran oo kala qaad dhaabacyadaan kala qaadananiho Ha.
marka inuu qoyska burburo ayaad macnaha een halkaas ka dhalanaysa marka maxaad ula talinaysaa marka raggaas iyo een dhallinyarada hadda soo koraysa oo kale jacaylka wadaagaya oo kale ayagan sidoo kale ayagoo een isjeceliya oo kale xiisadu meesha u dambeeya taagan yahay ayaa haween lagu soo cadibtaho ee la leeyahay, "Nee, taleefanka mashquul waay xaa ka wadaa camal kuma boginayo amaha meel baa ku jirta ee noo kala qaadniyo waaba dareemaya amaha inaa waxaa soo wade waa gartay marka meeshaa lagu kala cararaya marka een dhallinyarada hadda soo kaysa sida een da-daada oo kale maadaama ani aan ka weynaaday da-daasi Ah, yaa ah.
jacalka marra yaa aan Ah, kasoo qali in badan.
jiriyey marka ragga een dhallinyaradaas iyo een marka burburka qoyskaas oo kale ama jacaylkaas oo kale inay ka burburaan marka dhallinyaradaasi maxaad ee fariina u duraysaa maadaama gabagabada barnaamijkana aan ku guda jirno waa mahadsan tahay maxamed aadan karaama dhegaystayaasha waxaan maaragtay fariinta aan galabtay maaragtay fariinteeda ama aan ula wadaagayaa oo maaragtay waxaan leeyahay horta labada dhinacba horta burburku uu ka imaadaa mar waxaa loo sabaynayaa in ragga uu dhinacooda ka yimaado mar waxaa loo sabaynaya xagga dumarka inuu ku yimaado horta marka hore waxaan leeyahay marka hore horta kalsooni haddii la isku qabo wax ma burburaan haye marka haddii kalsooni maxamed oo labada dhinacba ay kalsoonideedu ay dhab tahay oo mid maaragtay oo maaragtay meel sare joogta ay tahay waxaan is leeyahay qoyskaas ma burburi karo oo maaragtay anoo waxaan u sabaynayaa haddii aad maanta qof kaani oo adigana kalsooni dhaba kugu qabo qofkan kale oo adiguna aad kalsooni dhaba ku qabto aadan marna ka shakinayn waxaan is leeyahay qoyskaas uu ku burbur way adagta marka adiga waxaad uga baaqaysaa in marka horeba kalsoonida Ha.
ee labada qof ay isku qabaan la xoojiyo haa labada qof ay kalsoonida isku qabaan kooda hore horta waa in la xoojiyo ayada xoogga la saaraa mar horta wax walba jacayl horta hakuu ka bilowdaa waa kalsooni marka hore horta in labada qof inay ay maaragtay wada qaadaan hadda nin cabdi fataax oo jacalka hadda jira ma asaga hadda jacal la dhihi karaa kan waa xiise xiisaa la yiraa xiise oo wixii- wixii xiise ayaa asaga- iga maqle haa. waa jirtaa maxamed haa laakiin hadda jacaylku kii hore maahan kii hore Waa ba isbedel.
kii hore waa lala ooyi jiray dadaa hadda dabaq iska soo Ha, tuura ha.
dadaa biyo cabay maanaa biyo cabay biyo la isku dira maanaa hay alle war maxaa ku daaray jacaylaan dhiman waya ha waa jirtaa maxamed way jirtaa haa jacaylka eh, maca waxaa waa jirtay maaragtay qofna maxamedow sandooniyo cunaaba ha maxamed waa maasan tahay marka Maca laakiin mar- jacalka ha.
jiro xataa macnaha hal gari xataa cunto lama tegay ba macnaha jacala yaaneen le qofkan waa jeclahay laakiin soortii waxaa la dhihi jiray qofkan waa jeclahay cunada ma cuni kari Ha.
asaga ka dhaxarkaa bihii hadda Ilaa ma asaga, eegi- ha.
ma eegi kara ba Ha.
asaga baa iga muuqda waa gartay qofkii waxaa la arki jira caataa soo soo soo taagan laakiin hadda jecalka ji- hadda jira qofka wuxuu leeyahay jecalahay hadda feere inteeda iga yidhaa ayaa weysi ha waa jirtaa maxamed hadda maca beri waxaa jiri jirtay maxamed beryihii hore waxaa jiri jirtay mar warqad la qorayo qofkaan qofka jecesha warqad baa u qoraysaa Sax.
bil ayaa warqaddaa sii soconaysaa Waa sii soconaysaa.
Ha, Hadda- bil ayaa haddana jawaabta soo soconaysaa hadda baarkii laakiin waa la hormaraa hadda waa la hormaraa internet wax walba ayaa yimid qof aad maxamed aalad cusub.
qof aad aqoon xataa waxaa jira dad Ha.
een facebook isku guursaday cadi waa Iftaax.
jira ha waa ma yara maxamed ma yara Ah, marka cadi iftaax hadda een, marka dhalinyarada een, maxaad ugu baaqaysaa ugu waxaan ugu dambeyn?
baaqayaa ma- maaragtay maxamedow in kalsooni horta dhaba labada dhinacba ay wada qaadaan galabtay waxaan ugu baaqayaa in kalsoonida la xoojiyo qofba qofka kale uu maaragtay xoojiyo maxamed adiga dhankaada maxaa ugu baaqaysaa aad baad u mahadsan tahay somano waan kaa mahad celinayaa galabta sida quruxda badan barnaamijka horta iladaad haysay runtii mahad balaanan ayaana kuu jeedinayaa mana iloobi doono saaxiibtinimada Ee, runtii een, marka ma- dhammaan waxaan uga mahad celinayaa dhegeystayaasha een, ku xirnaan barnaamijkani Een, khamiis walba ayaana halkani ah, idinkaga soo tabi doonaa barnaamijkani hadduu allaha awoodale oo ogolaado dhegeystayaal waana kulanka dhalinyarada een, baaqiga ugu dambeeya waxa uu noqonayaa een, dhalinyarada ama da- ragga hadda een, een, qoyska een, ku jiro dhalinyarnimada ka baxay marka waxaan leenahay marka hore waa inaad iska fiiriso horta qofka mustaqbalka la wadaagaysid qof kasta oo ku yidhaa waa ku jecla haddaad soo dhawaysato runtii mancilla ayaa lagaa tegaya berina hadde alaabtooda cusub a waxaa laga- waxaa lagu leeyahay Ah, qaado.
hadda waa kaa qaado waxa ku tartay ha marka waa inaad horta marka hore iska fiirisaa qofka aad mustaqbalka la wadaagaysid marka labaadna haddaad qofkaasi ay runtii si dhabaad u jeceshahay waxaad ka ilaalisaa runtii waxyaabo badan waxaa jiro een, qofka laga fogaa karo marka waa inaad qofka een, qalbigiisa ilaalisaa mar walba aad ku dadaashaa si aad qofkaasi u qanci lahayd Een, marka intaas warka marow inaan dheera cabdifitaaxo marka intaas ayaan kusoo een, gabagabeynayaa Een, codsi dhegeystan waa uu noo yaraa la- maana iloomin gabagaba ayaan ugu dhegi doonaa marka maxaad leedahay ugu dambeyntii waa mahadsantaha maxamed oo waqtiguna waa nahay hal iyo laba jaaniska ayaan sii doonaa oo barnaamijka waan soo xiri doonaa maxamed oo qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan maraynaa dhegaystahan haddii aan jaaniska siiyo markaani fariimaha laba labada dhinacba jaaniska assalaamu calaykum salaam haa soo dhow galab wanaagsan barnaamijka waa la socotaa haye gudagal haye Mhm. aha waa mahadsantaha walaashay sida quruxda badanna barnaamijka nagala qayb qaadatay maxamed karaame iyo dhankaas iyo fariimaha ugu dambeyn fariinta ugu dambeysa galabta gacanteeda soo qabatay ayaan kusoo gabagabeynayaa ayagoo fariimo badan hadda dhegaystayaal yaalaan laakiinse waqtiga ayaa aad iyo aad iyo aad iyo aad inoo ciriirinaya dhegeystaan waxaa usoo yidhaha asalaamu calaykum calaykum salaam ayaa leenahay waa liibaan loof oo jooga godoon ayaa leeyahay waxaa eh, sababa dumarka ayaa leeyahay waayo waa ay xiise badan yihiin si aan u fahmay fariintaasi guud ahaan waxaan jecelnahay inaan intaasi ku soo afmeerno barnaamijkii kulanka dhallinyarada oo maanta si wada jira halkaan idinkaga daadahaynayeen meeya ashraf karaama iyo cadi fataax cabdullaahi dhowre cadi fataax soomane intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doon toddobaadkani toddobaadkiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iyo heestii iskalaaji fariin jaceel
dabayla caamil kastiyoogo adduunyada wada maroogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaadmiina midaan doonayn calmaday u geeya mudantaan jalaa You never get bored with Kabadai Films.
dabayla caamil kastiyoogo adduunyada wada maroogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaad muhiima midaan doonayn calmaday u geeye mudantaan jalaa marxalad iyo xaaladayda u sheeg heerkaan marayo malado jiifkii maladodhe macuno dhuunigii ka soodhe aduu heesaa macaandhe ammaan ku marinayaadhe marxaladiyo xaaladayda u sheeg heerkaan marayo You never get bored with Kabadai Films.
malado jiifkii maladodhe macuno dhuunigii ka soodhe aduu heesaa macaandhe ammaan ku marinayaadhe sidii ruux maranayuu dheh intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cillada mududubsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadaadhe sidii ruux maran ayuu dheh intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cillada bulshada wada tuugsadaaden dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way rumaadsadaaden You never get bored with Kabadai Films.
dabayla meel kasta yoogo dunida dhex mashaaxayoogo adaan ku macaynsadee maqaaliga qaad jacayla midkaan doonayen calmaday u keeni mudanta jalaala dabayla meel kasta yoogo dunida dhex mashaaxayoogo adaan ku macaynsadee